الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وأما قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فمعناه روي بإسنادين xadiidkii xasanka ahaa ayaa inoo socday adugu bal wixii dee tacriifkiisii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan waxaana jirtaa imaamkan tirmidi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa inuu israaciyo in badan labadan wasfi ee midna aan kaba soo baxnay midna aan kuba jirnay xasannimo iyo saxiixnimo xadiis keliya isu raaciyo oo uu xadiidkii markaa uu soo naqliyo ama wariyo dabadii uu yidhaaho xadiidkani waa xadiis xasana oo saxiixa taas waa tirmidi aad buu u badsaday kollayna dee qolooyin kale oo culimmada ka mid ayaanay badsan ninbe oo xataa barhkood dabaqadii shuyuukhdiisayiin oo labada wasfi axaadiistii axaadiista qaarkood ku kulmiyey way jiraane adigu tirmidi aad iyo aad buu u badsaday taa dee saynu aragno marka ishkaal baa culimmadu halkan ay muujiyeen ishkaalkay muujiyeen waxa weeye xadiidkan xasankiihi waa taan aragnay oo martabo ayuu leeyaho dee shuruuddiisii bal masalan haddaan intii kaleba wada wadaajino xaggii dabdiga ma gaadhsiisna heerkii dee raawigiisa lagu tirinayay raawi mutqina oo aad axaadiisiisii u xifdiyayo ama u dabdiyey inuu yahay walow dabdi u xasilay oonu ahayna ruux muqafal oo khada'iisu badan yahay oo akhdaada ka dhacaysa ay badan tahay oo sidaa lagu daciifiyo aanu ahayn taasna markaa waxay keenaysaa xadiidkii marka la yidhaha waa xadiid xasana in la sugayo oo xadiidkii loo sugayo qusuur uu ka gaaban yahay martabadii sare ee saxiixa uu ka gaaban yaho raawigiisaba aanu gaadhsiisnayn waa sugid loo sugay haddana marka la raaciyo xadiidku waa saxiix wixii markii hore la sugay qusuurka ahaa iyo gaabnida aanu heerkaa sare gaadhsiisnayn ee heerkii xasanka uu xadiidku ku joogo raawigiisuna sifadii raawiga xasanka uu leeyahay ayaa dib loo anfiyayaayoo dee martabadii ka sarraysa haddana loo sugaya markaasaa maxay noqonaysaa dee mar keliya un iyo xadiid keliya in qusuur loo sugo uu ka gaaban yahay rutbadaa sare haddana la anfiyo oo dee la dhigo inuu haddana gaadhsiisan yahay martabadii sare taas baa deeta ishkaal uu yahay jamcinta bal matalan labadan wasfi ee dee markaynu eegno aan isku rutbo ahayn xasanku uu hooseeyo ka kalena uu sarreeya kol martabadii hoosaa la sugaya kolna waa la anfiyay ishkaalku hortaba halkaasuu kaba yimi oo cudulimadu deeta ay ugaba hadlaan marka masaladaas baa halkan sheekhu raximahu llahu tacaala inoogu sheegayaa wuxuu yidhi wa amaa qowlu tirmidiyi tirmidi qowlkiisa iyo wakayrihi kayrkiiba oo waa laga badsaday uune dad kaloo la yimi way jiraan weliba dadkaa la yimi horta xasan isticmaalkii walow barhkood ay yidhaahaan tirmidi hortii lama isticmaalin ee sheekhyadiisii iyo dabaq raggii yaanu u sheekhba noqonina ay isku dabaqada ahaayeen iyo dabaqadii ka horraysayba hadalladooda way ku sugantahay xasan bukhaari baa iyada xasannimo laga soo naqliyaa bal tirmidi kitaabkiisa axaadiis kala duwan ayaa uu soo naqliyaa bukhaari markuu weydiiyey inay xadiis xasana inuu yahay uu kuba sifeeyey ama isnaadkii xasannimo u xukumay imaam axmed baa kalaamkiisa ay dhacday isagoo xasannimo isticmaalay bal yacquub ibnu shaybe oo kale waa badsaday cali bnu madiini isaguna waa kalaamkiisa wuu ku soo noqnoqdaaba kutubtiisa waxaa kaloo iyadana xasannimo ay dhacday oo isticmaalay walxaweyaan imaam shaafici oo kale barhkood ha laba yidhaaho xasankii istilaaxa aynu soo tacriifinay ujeeddadoodu may ahayn laakiin xasan isticmaalkii tirmidi maaha kamuu bilaabmin waa wax ka horeeyey ee tirmidi laakiin uu shuhreeyey aad buu u badiyo oo dee isaga ayaa aad iyo aad uguba badsaday haddaba tirmidi iyo kayrkiisaasuu leeyahay tirmidi iyo kayrkiiba qowlkooda ay odhanayaan xadiis iyagoo ka hadlaya haadaa xadiidkani xadiidun xasanun saxiixun famacnaahu ishkaal baa jiro waa ka aan sheegay wejka ishkaalka famacnaahu macnihiisu waxa weeye ruwiya xadiidkaa waxaa lagu wariyey biisnaadayni laba isnaad baa lagu wariyey axaduhumaa haddaba labadaa isnaadee lagu wariyey mid ahaani yaqtadii wuxuu keenayaa asixata sixa in loo xukumo dee waa rijaashee saxiixa waalaakharu isnaadka kalena ay wayaqtadii wuxuu keenayaa alaakharu isnaadka kalena alxusna xasannimuu keenayaayo dee ruwaadan sanadkiisa ku sugan ayaa kuwa iyaga ka midi heerkii rijaasha saxiixa aanay gaadhsiisnayn oo waa rijaashii xasanka markaa kulmintan la kulmiyey waa labada isnaad ictibaarteed oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa haadaa xadiidun xasanun biictibaari isnaadin saxiixun biictibaari isnaadin aakhara xadiidkani xasan weeye markan isnaad eegno saxiixna weeye markan isnaad kale eegno oo waxaaba markaa taa xaqeedu ahaan la in la yidhaaho xadiidun xasanun wa saxiixun in la yidhaaho ina labadii wasfiba laba ictibaar buu ku kulansaday oo wowdaa lalaba laymaya dee meeshii wowdii ayuunbaa la riday taasi waa bal sidaa jawaabta kitaabkeenna inoo taalla waana tuu ku gaabsaday laakiin maxaa iyada tanna ishkaal waxbaa jiro oo waxaa tirmidi lahayaa axaadiis aan dee laba isnaad lahayne isnaad keliya leh bal isagu uu inay qariib yiinna uu raacinayo lafdigan labadan wasfi uu raacinayo oo uu xasannimo iyo saxiixnimo isu geeyey oo markaa taas haddii axaadiisii laba sanad lahayd ee labadooda sanadna labadan wasfi ay kala lahaay kala kulansadeen aynu taa lagu jawaabo axaadiis baa soo baxaysa tan jawaab aanay u noqonayno sanad keliyaa bay leeyihin isagaaba ka cabiraya waa qariib ama qariibun min hada alwajh haba yidhaaha sanadkaa iyo dariiqaa markan eegno labadii wasfina wuu isugu gooyey markaa taasi halkan jawaabtani dee qayb unbay jawaab u noqon ee qaybtaas ay kaga baxsanaan kollay jawaabta culimmadu ay dee iyagoo aragtidoodu kala dunayd mid kastaa u islaha ishkaalkan bal furfur ay ku jawaabeen way tacaduday barhkood baa qowlkoodu ahaa xasannimadan wuxuu uga jeedaa xasannimadii istilaaxiga ayd ugama jeedee xasannimadii lugawiga ahaydoo de xadiidka marka alfaaddiisa la eego waa alfaadda fasaaxada leh fiican ee bal matalan marka luqa ahaan la eega fiican saxiixnimaduna waa tii bal markaa deeta waxa ay yidhaaheen haddii dee xasannimadii taa loogu fasira iyadna waa ictiraadka ku yimi waxaa dhacaysa dee haddii xasanuu keliyaba laba yidhaahaba suuro xadiidkii oo aan luqada uun aan eegno xadiidkii oon sanad baakiisu aada u daciif yahay ama lagu tirin karo xadda alwadci inuu gaadhay haddii alfaaddiisa alfaaddaa fiican ay tahay in xasannimo lagu sifeeyo taasna shay dee waxay noqonaysaa aan maqbuul ahayn halkan ama iyaga ka dheer marka la eego tasarufaadkii culimmada walow la arkay dee barhkood oo jaanibkaa intay ictibaariyeen sida ibnu cabdilbar xadiis aada u daciifa intuu kaba cabiray waa xadiis xasana ee laakiin raaciyey markii dambe isnaadkiisu laakiin wax sidaasa ama mid adag ma aha uu yidhi bal taasna waxaa ka laasimaya xadiidka daciifa in xasannimo lagu sifeeyo iyadna jawaab may noqon oo iyaguba markaa bal jawaab culimada halkan meel mara ma noqonayso bal markaa jawaabo kalena way jirina ibnu daqiiq alciid iyo keyrkii lahaayeen ibnu kasiir iyo haddaan soo qaatay jawaabtii xaafid oo uu khaasatan laba jawaabood tan ibnu salaaxaan haynay iyo mid kale iyo malaa isaga yimi ayaa isaga waxaa arrintiisu ayd ama jawaabtiisu waa siuu sharxi nukhbo kuba yidhi xadiidkii hadduu sanad laba sanad leeyahay san imika inoo taalla jawaabtu tan bay noqon oo isnaadna xasan buu ku yahay isnaadna saxiix buu ku yahay baa hadalkii laguba xambaaraya walow ay soo bixi karto xadiidku inuu sanadna xasan ku noqdo sanadkii kale baa xasan iyo inuu saxiixayna dee kollay axaadiistii lagaba heli karo marka xaqaydna waxay ahayduun in wowla caadifaa lala yimaado xasanun wa saxiixun la yidhaahe tii unbaaba dhacday haddii laakiin xadiidku sanad keliya leeyahay jawaabtu waxay noqonaysaa ama san aan kuba xambaaraynaa xadiidkan marka la eego ruwaaddiisan qayb kaba mida ama midba haba noqotee ayaa raggii xufaadda ama nuqaadda ahaa sha'nigiisii ay iskuba khilaafeen oo barhkood baaba ka dhigay isagu xadiidka markay noqoto inuu dee martabo sixo gaadhay barhkood baana ka ibadhnaa xukmeeyey inaanu heerkaa gaadhin baa qowlkoodu yahay marka taradudkaas xagga ikhtilaaf kaba yimee culimmadii xadiiska dhexdooda kaba dhacay ayuu si uu u ishaaro ama isagaba naqdigiisa ha noqdo raawi inuu sha'nigiisaa ku taradudayo ayuu hadalkan soo naqliyo balma ama wasfigan uu ku sifeeyo markaa waxay noqon waa dee haadaa xadiisun xasanun biictibaari isnaadihi cinda qowmin saxiixun biictibaari isnaadihi cinda qowmin aakharoo marka la eego xadiidkani xasan buu ku yahay dadka qaarkoodoo waxay arkaan raawigani inaanu dee martabad saxiix aanu gaadhsiisnayn dee kuwo kalena agtooda wuxuu ku yahay saxiixba oo waxay arkaan inuu martabadaa ka sarreeyu tii kaleba gaadhsiisan yahayoo markaa waxa ay tahay waa xikaayo ama isaga taradudkiisii ama kii kale culimmada kaba dhacay raawi dhexdii lagu taradudsanaa talow heerkan ma joogaa mise waa ka sarreeya ayuu soo naqlinayaa oo meeshii markaa waxaa xaqeedu ahaa in awdii taradudka faa'iidaynaysay lala yimaado la yidhaaho xadiisun xasanun aw saxiixun markaa la yidhaaho dee meeshii awdii unbaaba dhacday bal hadduu sanad keliya leeyeyna taasay jawaabtu noqon waana jawaabta suyudiidha waa tan ka raalli ahay ee qubaar kuba sugnayd oo ujeeddadu jawaaba aan ictiraad labadii de maalan ictiraadihii kuwa kale lagu bushiyey bay ka badbaadaysaa waa taas ay leeyahy taasaanan kaba raalli waa jawaabta u yidhaaye waxa ay tahay un imaka sanadkiisan unbaa labadan wasfi iyadoo ikhtilaaf xaggee tahay ayuunbaa loo xukumay dee waxaanan insha allahu tacaala arki doonaa axaadiisan tasxiixa la tasxiixinayo ama taxsiinka a'immadu ay taxsiininayaan ama tadciifka ay tadciifinayaan umuurahaasi waa umuure ijtihaadiya oo san a'immadan fuqahaduba masaa-ishan furuucda ay xukunkoodii ijtihaad ahaan isugu khilaafayaan ayaa a'immadii xadiiskuna ijtihaad ahaan masaa-isha ay isugu khilaafaan oo dhacaysaa raawi nin agtiisa siqa kuba ah inuu mid kale agtiisa uu daciif kuba noqdo xadiis mid xoogaynayuu saxiix yeelayo ama xasan ka dhigayo mid kale agtii ijtihaadkii oo de waxa weeyaan aanu heerkaa gaadhsiisnaynoo masaa-isha caynkani waa masaa'il ijtihaadiya ikhtilaafkoodaasna ijtihaad buu kaba dhashay wasan masaa-isha furuucdoo kale markaa taasi markaan nidhaahno biictibaari isnaadihi cinda qowmin dee ayuu xasan ku yihi markan qoom kale agtooda eegnana may waaba ka har sarreeya waa taradudka ayaa arrimihii ijtihaad kaba imanayay balkaasna waa jawaab labadan jawaabood haddaadnu sugaysanana inta badan axaadiisii jaanibkaa la yidhi waa dhici kartaa waxyaale inay kuba yimaadaan iyadaba ishkaal oo kuwa qaarkood aanay taa noqon laakiin intoodii badnayd baa ishkaalka xallismaya ama furfurmayaayo bal labadaa tawjiih bay kala yeelan axaadiista uu tirmidi ku sifaynayo xasannimo iyo saxiixnimo bal intaas baanan kuba gaabsanaynaa shaarixana waydin eegan kollay ma yaraysanayo hadalladan uma yaraysanaya ama jawaabihii lasoo naqliyo tan oo ila lix jawaabood ama toddoba jawaabood gaadhiin kolka axaduhumaa yaqtadi asixata waalaakharu alxusna waama taqsiimu lbaqawiyi imaamka baqawi qaybintiisii axaadiisa almasaabiixi kitaabkiisa almasaabiix axaadiisteeda axaadiistiisa uu qaybiyey ilaa xisaanin axaadiistee xisaan ah ama xasan ah iyo wa sixaaxin axaadiisa saxiixa uu qaybiyey muriidan xaalu yahay mid ula jeeda bisixaaxi axaadiista sixaaxa ula jeeda maa fi saxiixayni waxa saxiixayn kuba sugan wa bilxisaani axaadiista xisaankaana xaalu yahay mid ula jeeda maa fi sunani sunanta waxa kuba sugan falaysa bisawaabin istilaaxaasi iyo arrinkaasi khaasatan xisaan ee tacriifkiisii waa tan xasannimo aan soo aragnay ma waafaqsanaa istilaaxii ahlalxadiid markaa sawaab maaha kaas sababta aanu sawaab u ahayn lianna fi sunani kutubtan sunanta sida abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i alsaxiixa xadiidka saxiixi waa ku sugan yahay waalxasana xasanna waa ku sugan yahay waaldaciifa waalmunkara ku daciif iyo ku munkaraba waa laga helayaa oo axaadiista ku sugan sunantu xasanuun maaha baltaawe laqbadan yar baan kusoo laabmaya waxaa weeye horta imaamkan baqawi waa imaam shahiir oo habeen dhoweydna ama subax dhoweydna waan soo maray halkii mucallaqaad mee mustakhrajaadka markan soo haynay baynu soo aragnay dikrigiisa waa imaam shahiir oo xusein ibnu mascuud la yidhaaho meeshan loo nisbeeye baqana adu waa beldo ka mida waddankii ballaadhnaa ee khuraasaan la odhan jiray ee dad aada u badan oo ahlu cilmiga ka mida xaggiisa ay kaba yimaadeen beldo ka mida ayay baqa nisbadada ay tahay albaqawiyum khuraasaanna ee kutubta waatan aan ku soo noqnoqota culimo badanna loo nisbeeye kollay iminka intii khuraasaan laysku odhan jiray dalal bay u qaybsan tahay oo eeraan qayb ama qaybteeda bari saadna isaabuuriya iyada ayay dhacaysay bal masalan haraat oo kale iyo dhulkaas ama afghanistaan kollay galbeedkeeda ama qayb kaba mida afghanistaan iyo usbuksataan iyaduna qaybo kaba midaya umuuraha dee waa dalalkaas ina u qaybsan dal weynoo saasay ahayd oo ahlu cilmi badan aada u badani kaba yimaadeen haddaba imaamkani kolley waa imaam xadiis marka ay noqoto iyo tafsiir marka ay noqoto iyo fiqi marka ay noqoto oo aana dadkii adugu aadu cilmi iyo camalba iskuba darsaday oo xadiiska marka ay noqoto sharxu sunna ayaynu hore dikrigiisa u soo aragnay sharxu sunna waa kitaab dee kolley axaadiistan axkaamta walow dee ay la socoto mee kitaab jaamico weeye axaadiistii axkaamta waa dee ku soo arooriya abwaabtii fiqiga oo dhan waa soo arooriya isagoo dee cilmi iyo iimaan iyo umuura uu kaba horraysiiyey sidan bukhaari ugaba horraysiiyey waxyaalihii kale dee raqaa'iq iyo umuurihii bal masalan aakhira iyo waxyaalo badanna xaq qaybta dambe iyo wixii adab qaybtaas dee masalan adabkii oo dhanna waa ku soo arooriya waana kitaab dee dabacaad kala duwan lagu mudbaceeye laakiin dabcadiisa ugu mudan dabcadan shucayb arna-uudiya ay taxqiijiyeen oo lix iyo toban juz maca fahaarista jusa fahaarista adoo kuma mudbacaysan dabcaad kaleo sideed iyo way jiraan lakiin waa dabcad ee mukharaja ah la taxqiijiyey oo axaadiisteedana la takhriijiyey sanadkiisana uu ku wariya kaasi waa sharxu sunna waa kaa dikrigiisaba hore inoogu soo horreysa waxaa kaluu leeyahay kitaabkan almasaabiix axaadiista dee saxiixayn iyo sunantiibaba waa ku ururiyey laakiin istilaax buu dhigtay halkuu xadiiskii marka uu soo saaro uu odhan lahaa bukhaari iyo muslim baa wariyey ayuu saxiix ka cabiraya marka waa tan uu leeyahay axaadiistu xisaan iyo saxaax u qaybiyo oo saxaax markaa uu dhigta ama saxiix yidhaah waxay ka dhigantahay bukhaari iyo muslim baa wariyey oo halkuu cibaaradaa ka isticmaalaaba tan istilaax isaga u gaara kaba istilaax uu leeyahay kaba dhigtay marka ay noqoto sunanta wax ka soo naqlinayana halkii dee uu odhan lahaa abu daawuud ama tirmidi ama nasaa-i baa wariyey uu odhan lahaa ayuu dee axaadiisan cibaaradan xisaan dhiganaya ama xasan dhiganaya waxay markaa ka dhigantahay istilaaxiisa asxaabu sunan baa wariyey tirmidi ama dee qolooyinkaasaa wariyey bay istilaaxiisa uu isagu samaystay ee uu dhigtay kitaabkiisana ay kaba dhigan tahay imaamkuna sidaan aragnay waa imaam deekaa muxadiska imaam buu cilmiga xadiiska kuba ahaa cilmiga fiqigana kitaab weyno tahdiib la ydhaha madhabta shaafici buu leeyahay tafsiirkan aada u shahiirkee macaalimu tanziil la ydhaha ee dee la madbaceeyey dabcaad hore iyo kuwa imika muxaqaqabana waa imaam kale oo ninkaa imaamkan haddaba taasuu kaba dhigtay culimmadu halkan markaa waxay ugu bushiyeen sheekha dee xasan marka aynu idhaahno waa xadiis shuruud gaara laga helo kulansaday isagiina maanta istilaaxa kumuu soconee xasan waxay ka dhigan tahay asxaabu sunan baa wariyey axaadiista asxaabu sunan ay wariyeenna dee axaadiis xasan martabadeeda uun maaha kuwo saxiixoo badan bay wariyeen xadiiskoodii saxiixaana cibaaradanunbuu kaba cabiray kuwa xasan oo badanna way leeyihiin kuwa daciifay leeyihiin kuwa munkara ayay leeyihiin dee kutubta qaarkooda sunanta ana kuwa balwadci xataa lagu xukumay baaba kuba sugan markaa xasan keliya maahee anwaacdii xadiiskaa ku wada sugan kol hadday taasi kuba sugantahay marka xasanna la yidhaaho iyadoo dhici karta xadiisku inuu daciifba yahay ay dhici karto taasi dee waxay noqonaysaa istilaaxii ahlu cilmiga waxaan ahayn wax ruuxiina iltibaas kuba keenaya ama dadka qaarkood aan istilaaxiisa laba socon bal taas weeye waxay halkan culimmadu u soo qaadaan waana nooc ictiraad oy leeyihiin waa laga roona kolley kitaabkiisa dee taa saxiixa sax buu ku daayay xasanka isagoo macnihiisa taa kaba dhigay ayaa laakiin wuxuu dee muqadimadiisa kuba dee isagii islaazimiya inuu hadduu xadiidku daciif yahay ama munkar yahay caddeeyo oo daciif hadduu yahay munkar yahayoo bal adigu bal markaa taa weeye culimada qaarka horta markaa waxaa arrintu ay tahay istilaax isaga u gaaroo khaasa ruuxna hadduu kitaabkiisa haysto umuuraha uu arko ou dee istilaaxiisana ogaado kolley ishkaal siyaasi ma jiro dee xasannimadu maaha wixii imika aan ku jirnay laynoo tacriifiyey intaa weeye marka ibnu salaax iyo nawow iyana sidan bay uguba bushayeen walow aimada qaarkood ay leeyihin dee istilaax xaggiisa muran kama yimaado kol hadduu istilaaxiisii caddeeyey oo bal matalan ujeeddadiisii la og yahay arrinku istilaaxiisa un in loo ilaaliyo weeyaane waana wax istilaaxe de wax imika lagu tiriyo inuu qalad ka dhacay ama aanu sawaab ahayn taas maaha kol haddii arrinku arrin istilaax yahay mushaaxana xaggaa istilaaxa aanay ku sugnaan istilaaxiisana kitaabkiisa dhexdiisa kuba caddeetaawe kole kitaabkan masaabiixna waa kitaab kitaabkan mishkaat almasaabiix laydhaha tibriisi leeyahay ayuu ku tahdiibiyey kitaabkan ee dee sharaxyada badan isagu leh weliba waxoogaa ay ka madbacaysan yihiin dee bal markaa sharaxyada mishkaat almasaabiixo sharaxyo roonroona ka bal maalan dee uu lahaa uu lahaa mulla cali qaariya ibnu xajar iyo keyrkiin haytayn baan u jeedaa maha xaafid ibnu xajar waa kaas oo waa kitaab aad ba ay ugu cinaayoodeen khaasatan culimada qolooyinka reer barigaas iyo jaanibka adigu shibalqaar alhindiya iyo dadkaas aad looguba cinaayooday waana kitaab roono kolley albanina oo axkaam adigu bal uu tacliiq ku leeya oo axaadiisa darajaadkeeda uu ku sheego dabacaadkiisa qaarba ama dee kolley dabacaadkiisa qaar kitaabkan baa asal u ah bal markaa arrinku kaa weeye laakiin waxa ay dee tahay horta waa istilaax uu leeyahay taa haddii lagu ogaado dee wax ishkaaloo sidaasoo jiraa ma jiraan wa ama taqsiimu lbaqawiyi baqawi qaybintiisa axaadiisa almasaabiixi masaabiix kitaabkiisaas ah axaadiisteeda uu qeybiyey ilaa xisaanin wa sixaaxin xisaan iyo sixaax muriidan xaal uu ula jeedo bisixaaxi maa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxa kuba sugan wabilxisaani xisaantana maa fi sunani sunanta waxa kuba sugan falaysa bisawaabin sawaab maaha sawaab siaan u ahayna waatan lianna fi sunani sunantii alsaxiixa walxasana wadaciifa walmunkar axaadiisteedu xasanun maaha laakiin waxaan leenahay waa nooc istilaax daciifka iyo munkarkana waa caddeeya ujeedadiisu halkuu ka odhan lahaunu rawaahu abu daawuud watirmidi wanasaa'i buu kasoo ayuu soo gaabsaday oo uu tan ku kaaftamay dee istilaaxiisana waa wuxuu kitaabka bilowgiisa ku caddeeyey furuucun furuuc ku tacalluqsan xadiidkii xasanka ahaa axaduhaa furuucda midkeed kitaabu tirmidiyi kitaabka tirmidi aslun asal buu u yahay fii macrifati alxasani xadiidka xasankaa garashadiis asal buu u yahay oo waa macnaha kutubta usuusha ama madinaadka xadiidka xasankaa ee waaba kitaabkaa tirmidi wa huwa tirmidina alladii kii weeye shaharahu shuhreeyey oo xadiidkan xasanka ah dikrigiisu aada u badsaday waa ku soo celceliyaa dee xadiid kastaba waa kan xukumka ama inta badan raacinayo in badanna dee ama intooda badanba ama xasan keliya ha noqoto ama saxiix haba raace ama qariib haba raace xasankii wuu ku soo noqnoqdaayo waaba imaamka shuhreeyey xadiidka xasanka ah wa takhtalifu way iskhilaafaysayo annusakhu nuskooyinkii minhu tirmidi kaba mid ahaa fii qowlihi qowlkiisa uu odhanayo xasanun aw xasanun saxiixun iyo wanaxwu wixii la mida sida xasanun hariibun iyo hariibun iyo alfaadaha caynkaasa way isku khilaaftaa fayenbaqii waa ruuxii kitaabka axaadiis ka naqlinayey xukumkaa tirmidina soo naqlinayey ayaa u leeyahy waxaa dee markaa mudan oo habboon an tactaniya inaad u cinaayooto bimuqaabalati aslika asalkaagan aada haysato waa nuskhadaada adigu aada haysateed leedahay ku eegitaankeed iyo qaabilinteeda la qaabiliyo biusuulin usuul muctamadatin dee raggii culimmada ahaa ay saxeen oy dabdiyeen oo la ictimaadsado inaad asalkaagii qaabilisood ku saxdo oo wa tactamida markaa aada ictimaadsato ma itafaqat calayhi wixii nusqooyinkaas ama usuushaasi ay isku waafaqeen aada ictimaadsato bal dee xadiidkii tirmidi inuu xasaniyo saxiixnimo markuu jamciyo waa taan soo aragnay xadiidka xasankaana inuu asal u yahay oo uu badsadaa waa shay macruufa halkan muxuu inoo sheegayaa kitaabkan tirmidi cibaaraadkan ah xasan ama xasanun saxiix ama xasanun hariib ama hariib oo kaliya waxyaalahaasi waxa ay tahay waa nusqooyinka tirmidi leeyahay kolkol iskhilaaf baa dhaco waxaad dhacaysa xadiid iyadoo nushadan uu xasanun ku yahay inuu nusho labaad ay la socoto xadiidkii xasanun saxiixun ay laba socoto oo iskhilaafkaasaa nuskhooyinkiisa jira dee waqtiyadoodiina kollay riwaayaadkiisii uu lahaa iyo nuskhooyinkii kitaabka ayaa tan lagu arkayay oo lagaba helayay dee nuskhooyinkaasna waxa kutubtan imakaan haynana waa waxyaalaha laga soo madbaceeyey ee dadkan madbacaynaya kutubtaasi ama taxqiijinaya xagga ihtimaamkooda ay jaanibkaa u ihtimaamayaan muqaabalada nusakhdaas la hayo ee maanta makhduudka ah iyo ictimaadkooda ama dee ictimaadkooda nuskhooyin aada u saxan oo dabdisan oo dee culimmada muqaabalaadkoodii iyo tasxiixaadkoodii ay kuba sugayn ictimaadsigooda iyo umuuraha ha ku kala dunaadeen oo dabcaad tijaariya iska jirto dee ama dabca hore u jirtoo dhici karta sida qiimaha kitaabkii ka madbacayn ama nusho keliyaba kaba madbacayn iyo dee dabacaad loo cinaayodoo ballagaag umuurahaasna la muqaaraneeyey oo markaa nuskhooyinkii ugu mudnaana la doortayna way jiraan laakiin waa arin jira oo kitaabkii jira kol haddii taasi ay jirto dee markaad xasannimo nusho keliya baa leeyahay bal ha iska hubso oo waxaa dhici karta nusho kale in xasannimo keliya aanay kuba qornayna xasanun saxiixun ama halkan xasanba aanu jirina qariib keliya ay kuba qoran tahay oo xadiidkan ay raacsan tahay markaa kol hadday taa tahay dee waxa mudan nuskhooyin iyaga dee sidoodii waa usuul ama nuskhooyin la ictimaadsado culimmadii waaweyneyd gacmahoodii gashay oo lagu dul aqriyay oo lagu dul saxay oo dee riwaade la og yahay bal umuurahaasoo sidaa loo ictimaadsanayo qaabil iyo ku sax markaa wixii nuskhooyinkaasi isku raacaan muctamadkii qaado waqtigeennana umuurahaasi waa inagu adag inaama inooma suurtogelayaane laakiin waxaa mudan uun bal dabacaadkan aada loo taxqiijiya ruuxu inuu cinaayoodo horta malaa jaanibka dib u ihtimaamo aada ugu cinaayoodo dabacaadkan ee imaamkan ama sheekhii caalimka ahaa ee muxadiska ahaa muxaqiqa ah axmed shaakir dabcadiisii ilaa nuskhooyin toddobuu isu geeyey koley muqadimo dheerna kitaabka ama diraaso ka horreysa waa ka u yeelay walow dee sharax lagaba cabiro sharaxu waa iskaba koobaye inta badan waxay u badan tahay furuuqdii nuskhooyinkaas iyo dabdinteeda taas bay isagaba badan tahay laakiin sheekhi kitaabkii ma dhammayn laba mujallad baa uu ku joogsaday taxqiiqiisii caynkaas ahaa kollay saddexda dambe oo dabcada shanta kuba madbacaysanee dee tiisaasba haddii dee horta dabcaadka qaar ay kuba madbacaysnaadeen maxamed fuaad cabdulbaaqi iyo qolooyin kale ayaa leh oo bal taasi waa nuskho in khaasatan labadaa jus ee hore siyaalahu ugu cinaayooda iyo nuskhooyinka uu rusaday iyo habka uu u taxqiijinayo u dabdinayo hab heer sare ay ahayd dee iskhilaafkii nuskhooyinkaas iyo wixii raajixa ama nuskhooyinka badan dee kuwa aada dee loogu sii kalsoon yahaye waa dhiganaya dee dabcaadka qaarna kuwan dee aan waxba lahayna kollay ictimaadkoodu waaba iskaba yaraanaya bal waxa roonun imika kol hadday taatay dabcaadkan muxaqiq ah dadawle matalan aan dee tijaaro uga jeedinee si fiicanna bal majaalka loogu yaqaanaana ay taxqiijiyeen in nuskhooyinka isu keeneen in la ictimaadsadunbaa imika dee waxay noo suurtogelaya u noqonaya laakiin arrinkani waa jiraayo waad arkaysaa a'immadii waaweyneyd sida zaylaci oo kale nasburaayihiisa iyo ama tuxfatul ashraafka mizi oo kale iyo xaafid muxajar ama kutubta taraajimtano kolkol dakhli bay halkan ku yeelataa raawi markay ka hadlayaan sida tahdiibu tahdiibiyo tahdiibulkamaal iyo raawi marka ka hadlayaan baa raawiyo isagoo rijaashii tirmidiya kol dee axaadiisiisii wax lasoo qaadanoo tirmidi wuxu uu yidhina ay soo raacaysaa ayay raacinayaan markaasaa dhacda kolkol axaadiista ay soo naqlinayaan in xukumka ay soo naqliyeen ama taasi ay kala dunaato nusqooyinku ay taa ku kala duwan yihin way dhacdaayo waa arrinkan inoo sheegayo saa daraaddeed bal waxa mudan inaad asalkaaga usuul ama nusqooyinkaa laysku hadlayn karo aad ku eegtidood ku saxdido wixii ay isku raacsan yihiin markaad qaatid wa min madaanihi xasanka meelaha la filay dee madaantiisa laga helayo weeye waxa kaba mid ah sunanu abi daauuda abi daauud sunantiisa madaan waa jamcu madina madinatu shayna waa almakaanu aladii yudanu wujuuduhu fiih waa meesha macdin ama asal u ah waa meesha la filayo in laga helaye u badan oo kale sida xadiiskii dee ruuxaas dee faraskiisa intuu fuushan yahay sharkii dadkana iyo dhibkiisii dee waxa weeyaanba ay ka badbaadeen ee yabtaqi alqatla madaanahu kuwa uu lahaa dadka waa kuwa ugu khayrka badan waqtiyadan macnaa isagu ka doondoonaya waa qatli iyo shahaado meelihii lalahaa waabuu dee ka imanayaayo waa ma ujeedadu markaa xadiidkan xasanka ah meelaha kaleen ka helayno ee dee usuushiisiyo amaakintiisaba kaba midaya meelahaas isaga laga helayo waxaa kaba mid ah sunanta abu daawuud faqad jaa'a waxaa yimi canhu abu daawuud xaggiisa kaba yimi annahu isagu yadkuru inuu sheegayo oo fiihi kitaabkiisan sunanta ah alsaxiixa xadiidka saxiixa inuu kuba sheegayo taasaa isaga dee uu yidhiba oo xaggiisa kaba yimi iyo wamaa yushbihu xadiidka saxiixa wixii shabahaye wayuqaaribu xasankiibaabuu noqon dee saxiixa wixii shabahaye kuba dhowaa inuu kitaabka kuba sheegayo wamaa xadiidkii kaana uu ahday fiihi isaga dhexdiisa wahnun dacfi uu ku sugan yahay wahnigaasoo shadiidun adag oo macnaa xadiidka aada u daciifana bayanahu inuu caddaynayo onu ka aamusahayn buu sheegay wamaa lam yadkur markaa xadiis dee wahni shadiid uu ku sugan yahay waan caddayn buu yidhi haddii wahnigani aanu shadiid ahayn inuu kaba aamusayo hadalka way inooguba sugan tahay oo haddii dacfigu aanu sii adkayn isagoon ka hadlin inuu dhaafayo wamaa lam yadkur wixii aanu sheegin fiihi isaga figiisao xadiiska intuu soo dhigto anuu waxaadala raacin shay-an waxba ao ka aamuso anuu waxba sheegin isaga dhexdii fa huwa xadiiskaasi saalixun ku saalixa weeye bal dee sida hadalkan inooguba soo socotay qoloyin kuba tegeen maxaanan odhan halkan laguma fasiri karaa fa huwa saalixun lilixtijaaj in la xujaysto ku usuubado weeyaan oo xadiiskaasi waa xadiis la xujaysan karo walaba ixtimaalayso macno taa ka acamsan oo la idhaa fa huwa saalixun lilictibaar xadiiskaasi dee xadiis aad u daciifaba ma aho ictibaar buu u suubadaayo bal masalan haddii wax xoogeeya la hela ama isagii waxbuu xoogeyn karaa ama waa xoogoobi karaaba oo aanay markaa noqon ixtijaaj buu usoo badaa inaan kuba fasirin hadalkiisii horta intan weeye hadalka dambe waa wixii dee natiijadii kalaamkiisa culimadii ama ay halkan kuba bineeyeen ay yidhaaheen hadalkiisaasaaba naxaadiis iyagoo eegayo uu warinayo kaba aamusay hadalkana risaalo uu reer maka u diray oo kitaabkiisa iyo umuura uu kagaba waramay kolle kitaabkiisun kumay koobnayn ayuu taydhaa risaalata abi daawuud ee ilaahri maka ayuu hadalkan kuba yidhi walow la arko nusqooyinkeedu inay cibaaraadka qaarkood ee isaga laga soo naqliyo ay ku kala duwan yihiin waana risaalo yar oo madbuuc oo la madbiceeyey dabcad weliba rag kala duwan taxqiiqood ama dee dabcadood iyo nashrintood kuba sugan oo aan saa u weyneyn oo muntashira risaalada abi daa-uud markaa dee aynu wixii bal tan waa cibaaraadkii isaga ay kaba soo naqliyeen barhkood ibnu kasiir baa kitaabkiisan mukhtasarku isna kitaabkan ibnu salaaxun kusoo ikhtisaariyey sida nawowiba uu ikhtisaariye albaacis ama dee mukhtasar ibnu kasiir aan idhaahno magacan waxaa la arkaa dee magaciisii maaha uu kitaabkiisa u bixiyo isagu ma bixina bal kitaabkaas baa wuxuu isagu kuba sheega oo soo naqliya in la arkay ama dee lasoo wariyey nusqooyinka qaarkood inuu halkan yidhi wixii uu kaba aamusay inuu waxba sheegin fa huwa xasanun haddii nusqadu ay sugnaato oo taasi ay sugnaato dee waxay ahaan lahayd khilaafkii meeshan saalixu malixtijaaj baa malictibaar baa kaba bixi lahaay oo kale laakiin dee nusqooyinkii muctamadkaa ee kitaabka risaaladan dee nusqooyinkeedii la ictimaadsanaya lagu kalsoonaa cibaaradaa fa huwa xasan kumay sugnayn xaafid muxajirna markuu kolley hadalkaa ibnu kasiir soo naqlinayay wuxuu kaba dhigay inuu yidhi waxaan ku arkay ibnu kasiir nusqo inuu dee uu saa yidhi walow dee hadalkan aanay inoogu sugnayn taasi maanta ee uu isagu naqlin iyo sidaasaa la wariyey uun markaa uu soo naqliya la arka dee nusqadii xaafid inay cibaaradu tahay ibnu kasiir ay haydoo waan arkay imaka tan aan hayno imaka inooguma sugno kitaabkiisani bal taasaa horta jirto waa hadalkaas marka bal culimmadu wixii bal horta kitaabkeenna inoogu sugnaa baan eegaynaa wuxuu yihi markaas facalaa haadaa fa bina'an calaa haadaa waa inagoo ku soconayna oo ku binaynaynaba hadalkan abi daa-uud lagaba soo naqliyo khaasatan qeybta dambe wixii uu abi daa-uud soo wariyo ee aan wax hadala raacin ee uu ka aamuso taas waa markaynu halkaa markan umuura dee inuu adigu ujeedoon meye wixii dee inay jiraan oy kitaabkiisii ka mid yihiin wuxuu ka aamusayo tiina uu ku sifeeyey kaa uu ka aamusay inuu saalix yahay maa wajadnaa wixii aan hello fii kitaabihi kitaabkiisa aan ka hello mutlaqan xaalu yahay mid dee hadal laga idlaaqay oo ujeeddadu wax uu xukumo uu raaciyey aanu jirin walam yusaxixu walxaal lam yusaxixu aanu saxiix yeelinoo hayruhu abu daa'uud hayrkii oo min almuctamadiina culimada ee qowlkooda halkan la iqaato ah ee muctamadiinta walaa dacafahu aanu daciifin oo macnaa maynaan helin tasxiix hayrkii oo a'imadii ka mid oo xadiidkan saxiix yeelay tadciif uu hayrkii daciifiyeyna maynaan helin abuu daa-uudna uu ka aamusay fahuwa xadiidkaasi xasanun xasan weeye cinda abi daauuda abi daauud agtiisa waxaa dhici karta dadka kalaagtooda xasan naanu ku noqon waxaana sida ibnu salaaxadka yidhaahda ee suurtagalaba abi daauud agtiisa xadiidku intaaynu kaba rutbo sareeyuu saxiixba agtiisa gaadhi karo laakiin bal dee waa ixtiyaad ahaan bay malaatan ula yimaadeenoo agtiisa xasan buu kuba yahay taawe halkan bal kolley masalo aada u weyno ama muhima ayoo ayaa inooguba suganoo waa masaladan ay yidhaahaan abu daa'uud sukuudkiisa iyo aamuskiisa uu xadiiskaba aamuso kutubtana in badan ama kuwa hore ama kuwa dambeba lagu arko iyadoo dee meelahana ay asal u ahayd iyagoo xadiisee soo naqlinayo ay leeyihiin abu daawuud waa ka aamuso markaa agtiisa xasan buu ku yahay ama wax ka weynba kaba dhigo xadiiskii markaa xasannimo taa uu ictibaariyo abi daawuud inuu dee si wuxuu taxsiiniyey oo kale bal taas baa masaladaas weeye imika halkan markaada ibnu salaax waatan hadalkiisa ikhtisaarkiisii oo imaam nawowiyana aynooguba sugan tahay in dee wuxuu sheegay horta kitaabka axaadiistiisi u qeybiya xadiidka saxiixa inuu sheegayo taasi waa martabo wixii shabahayo ku dhowna inuu sheegayo bal xasan baaban kuba fasiri karnaa kaasaa ku dhow dacfina waa jiraa laakiin wuxuu dacfi adag leh in uu caddaynayo oo kaasna kama aamusayo waa caddaynaya markaa meeshii maxaa soo hadhay xadiidkaa dee aan dacfi adagi aanay kuba sugnayn waa ka aamusayaayo hadalkiisa mafhuumkiisa inoogaba sugan tahay xadiidka haddaba uu kaba aamusay maxaa xukumkii noqon horta waa cibaaradan saalix kolba sida laguma fasiraa iskhilaafka keentay laakiin waxaan aragnaa oo aada u badan in la yidhaaho abu daauud kol hadduu abu daauud sukuudkiisaas laga dhigo xadiidku inuu xasan yahay imaam nawowi bay meelo kala duwan oo kitaabkiisa sharxumuhadaba kaba dhacdaa isagoo hadda isagu yidhi oo waxa weeyaan abu daauud waxaa ku sugan axaadiis dacfigeedu daahir yahay oonu kaba hadlin oo suurtabal maalan taas oo laga yaabana inuu ugaba tago uga hadli waayey muuqashada ay dacfigaasi muuqduu mid daahira yahay ee markaa dee in lagu kadsoomo uun sukuudka abi daa-uud maaha taa uu isagu meela yidhaaho haddana in badan buu tan uu dee istidlaal ahaan iyo daliil ahaan uu soo qaataa sukuudkaas dee keyrkiina waa taas oo kale bal waxaan leenahay in horta axaadiisan abu daa-uud waxay xadiidka saxiixoo saxiixayn ku sugani waa ku sugan yihiin oo dee wax badan baa kagaba sugan uu ku waafaqsan yahay iyaga xadiid saxiixoo laakiin aan saxiixayn kuba sugnayna waa ku sugan yahay xadiid xasana oo kaa xasan lidaatii la odhanayaana isaga ama xadiidkii xasankaana waa kuba sugan yahay waxaa kaloo ku sugan xadiid daciif ahoo laakiin ninka warinaya aanu ahayn ay isku waafaqeen aimadu dacfigiisa ay isku waafaqeen intaasna abu daawuud uu ka wada aamusaa oo dee waxa weeyaan in badan kalaam uu raaciyaa maba jirto saa daraaddeed axaadiistan abu daawuud kaba aamusaya horta kuma aha uun axaadiis dhammaanteed ixtijaaj u wada suubata ma aha xasankii waa ka aamusaa kaa saxiixaana waa ka aamusaa waxaa kaloo uu kaba aamusaa xadiida raawigiisu daciifiya laakiin haaliban raawigiisa dacfigiisa aanay culimmadu iskuba raacin taasi waa mid horta arrin kalena waa leeyahay abu daawuud oo abu daawuud waxa arrintiisu ay tahay ama dariiqiisu yahay horta baabka markuu warinayo axaadiistaa baabkan ku soo aroortay kuwa ugu xoog badan ee uu helaya ayuu ku wariyaa haddii baabka uu ka waayo axaadiis noocaas ahayd daciifkiibuu ku wariyaa markuu wax kala waayo oo dariiqadiisa dee daciifulxadiis dee inuu yahay aqwa min ra'yi rijaal sida sheekhiisii axmedba arrintiisu ay ahayd oo wuxuu warinayaa xadiidka ugu mudan ayuu baabkii ku warinayaa laakiin hadduu wax kala waayo wuxuu warinayaa daciifkii yarwi abuu daauuda aqwa maa wajad uma daciifa xaysu hayrahu faqad way daciifkiibuu haddana warinayaa markuu isaga kayrkii waayo bal markaa taasna ujeeddadu markaa ma aha kitaab axaadiistiisu ee axaadiistaas la xujaysanaya inuu looba khaas yeelay arrin kalena way jirtaayo ruwaaddiisa marka la eego horta sheekhadiisa waa nin cinaayo weyn u leh waxaana uu kaba mid yahay culimmada ay yidhaahaan nin siqaa mooyaane nin kale kama wariyo isaga marka la eego dabaqada sheekhadiis raggan toos wuxuuga warinayo kollay daciif sidaasay inaynaan ka helin baa la arkaa ee nin aan martabada sare gaadhsiisayn waa laga helayaaye laakiin isagu waa ragga is-ilaaliyo ama dhowro sheekadiisaoo raggan uu toos wax uga warinayo inta badan waa rag siqaada taasi laakiin marka taa la dhaafo dee ruwaad kala duwan oo daciifa dacfigoodna uu kala duwan yahay mid dacfigiisu dhow yahiyo bal kuwa dacfigoodu badan yahayba kitaabkii way kuba sugan tahay oo maaha uun inuu taas welibana waxaa abu daawuud aada uguba badan axaadiis inqidaac sanadkeeda ku sugan yahay axaadiis ibhaam waa ruuxaan la magacaabin bal xadiidka saddexaad ee kitaabkiisa kaba mida hadalla lama socde dee nin mubham oo xadahanii sheekh cibaaro sheekhuuna ayaab la soctay waa xadiidka saddexaadna ibhaamkaasiyo inqidaacaasna dee halkan sexo wax ama xasannimo loo xukumayo maaha waxaa kaloo iyadna jirta in hadalkiisu dee riwaayad kolkol raawigii uu ka aamusayo isagoo raawigan hore uga soo hadlay daraaddeed uu ka aamuso waxaa kaloo dhacda ruwaadan kitaabka inoo soo naqdisay ee riwaayadan lo-looya aada u shahiirkaa taas mooye mid kale markaasoo dee riwaayaadka kale qaarkood hadal kuwa kale ku sugan oon tan ku sugnayn inuu jiro waxaa kaloo la arkay oo abi daawuud jira xadiis uu khaarija saxiixiisee su-aalaadka la weydiiyey uu kaba hadlay oo uu xukum siiyey ama daciifiyey oo kitaabkiisii intay ku sugantay aanu kaba hadlin oo uu kaba aamusay way jiraan markaa saa waxaa aduu khulaasadii ay noqonaysaa uun abi daawuud umuurahaas oo dhammi wey jiraane aamuskiisa uu xadiis ka aamuso oo dee dhici karta kol dacfigiisaoo daahira uga aamusi karo kol kalaamkiisoo horreeyey raawigan uga soo hadlay uu kaba aamusi karo kol isagoo bal matalan marka aanu baabkii wax kale kuba sugnayn ee ay tahay in xadiidka daciifkii kaga horreeya agtiisa ra'yo rijaal oo taa uuga soo naqliyo taa ugaba aamusi karo umuurahaas ba ay keenayaan isagoo ikhtilaaf ruwaadna ay jirto isagoo dee ruwaadda qaarkood ama isaga kitaabka soo naqlisay uma jeeda raawi keliya waa ragga kitaabka si guud inoogu soo naqliyey ee kaba dambeeyey riwaayadkooda qaarkood kalaamuu ku sugay kuwa kale aanay kuba sugnayn umuuraha isugeynteedu maxay keenayaan axaadiistan uu abi daawud ka aamusaya maaha idlaaqeed oo ah in la yidhaaho dee kaladu abu daawud ka aamusay waa xasan xasan waa jirayaa daciif baa jiraya oo kaba aamusay bal daciif xoog badan oo uu ka aamusay baa jiraya markaa taasi maaha wax dee imika xadiiskii xujiyo loogu qaato loo qaato dee inuu waxa weeye xadiiskani uu yahay ixtijaaj uba suubado cibaaradii haddaan saalix lilictibaar kuma fasirnana dee umuurahan ah abu daawuud wuxuu ka aamusay xasan bay noqonayaan baa meesha ka wada baxaya dawaana kollay tadhowba weeye bal arrintan waxaan leenahay idlaaqa caynkaasa ma laha dee waxaana jirtaa munderi inuu kitaabkan mukhtasarkaa leeyuu kitaabkiisa ku soo ikhtisaariyo in badan kalaamkiisa isagaaba yidhaahaa waxyaalo tasaahul ka dhacay abu daa'uud oo ujeeddadu waa aamuskan iyadoo taas ayaan caddayn doonaayo dee kolkolbaa isna uu ka aamusaa labadoodiba ay ka aamusaanoo dhici karto mala hadduu cilaysa uu ku ogyahay inuu waxa weeyaan sheegi lahay laakiin xataa taasna kuma filla un xadiiska taxsiinkiisii ama dee xukumsiintiisii aamuskaasi uun kumaba fillee bal arrinku dee idlaaqa caynkana ma aha nawowi naftiisaba yidhi axaadiis baa jirta dacfigeedu daahiriyo qaarko inuuga aamusay dacfigeeda daahirka inay iska muuqato dee ninkii ilmaam cilmigan uli uu iskaba garanayo saa daraaddeed in lagu kadsoomahay laakiin isaga naftiis ma halkanna camaliyan buu uga camal falay imaam nawowi meelo kala duwan sharxu muhadabka axaadiisun uu soo qaatay daliil ahaan ugu soo qaatay arrinka jiraana uu yahay sukuudka abi daawuud la arkana dee markaa mala inaanu waqti siin uu umuuraha ku eege bal waxaan leenahay in idlaaqan arrinku ma aha ee masaladu taa way ka weyn tahay maahana waxyaalaha uu ka aamusaya xasan inay wada yihiin waxyaalahaas oo dhan ayaa kitaabkii kuba sugan wa ama musnadu axmed ibni xambala axmed ibni xambal musnadkiisii wa abi daauud adayaalisiy abu daauud dayaalisi kitaabkiisa musnadkiisa isna iyo wagayruhumaa markaa ama wagayrihima ee iyaga kayrkood oo min almasaaniidi masaaniidi wagayruhumaa waa labada musnad may musnad labada musnad kayrkood oo min almasaaniidi kutubtii kale masaaniida ahaydba falaa tartaxiqu ma haleelayso bilusuuli usuulshay alkhamsati shanta ahayd iyo wamaa ashbaha wixii shabahayey filixtijaaji biha xujaysiga la xujaysanayo iyo warukuuni iilasho ilaa maa fiiha waxa figeeda ku sugan loo iilanayo bal kutubtii abwaabta lahayd ee imika saxiixayn iyo jawaamicdii iyo kuwii kale culimmadii iyagu alifta ay yidhaaheen saxiixun baan ku gaabsanaynayo mustakhrajaadkii umuuraha waan ka soo wada baxnay halkan intan yaree kooban wuxuu sheekhu kaga hadlayaa raximah allahu tacaala kutubtan masaaniida ah masaaniidna waa jamcu musnad waana dee kolley macaani kalena lafdiga musnad waa inoogu iman doonaayo markaasaynu eegi doonaa bal musnad wuxuu u yimaadee masaaniiddu halkan waa kutub halka kutubtan aan hayne sida abi daawuudkan inoogu dambeeyo kale axaadiista markuu warinayo baabbaab iyo kitaab kitaab u dhiganayo baabkaa wixii dee bal masalan loo xujaysan lahaa ama dee baabkaasun hoos iman lahaa uu axaadiistii ku kaaftoomayo masaaniiddu waxaa iyaga halkii baabka uga dhigan saxaabigii saxaabigii bay xadiid soo dhiganayaan oo axaadiistii saxaabigaasi lahaa iyadoon la eegin mowduuceeda iyo baabkay gelaysa la eegin yaa wixii uu ka sheegi karayay dee ninkan musanifka ee kitaabkan musnadka ahi ayuu meel ku soo aroorinayaa bal taas baa masaaniid la yidhaahaa dee kuwa ugu mudanna waaba ama ugu horeeyaana waa musnadka axmed ibnu xambal kitaabka aada u waasacaa aadna u shahiirkaa bal masalan kollayna axaadiis aada u badan oo uu laba gooni noqday oo aan ka darajo yarayn axaadiisan sunanta ama bal masalan axaadiistaas dee saxiixayna barhkood gaadhsiisana way jiraan ibnu taymiya ayaa waxaabuu isagu kuba tagaa shardiga uu kitaabkan uu musnadka imaam leeya imaam axmed leeyahay inuu kaba xoog badan yahay shardigan abi daa-uudan kaba soo baxnay ee umuuraha iskaba shabahayaana waa jiraa deese barhkood ay yidhaahaan sida xaafidiyana waaba laba siman yahay shardigiisu shardigiiso maha kitaab masaaniidda kale la siman waa kitaab kollay cinaayo iyo intiqo imaamkiisii uu sameeyey kolley maantana alxamdulilah dee dabacaadkii hore dabcadii hore lixda mujalladuun lagu madbaceeyey kitaabku isagoo axaadiistiisa ay tiradeedu badan tahay o yidhaahaan dee macalmukarar afartameeye kun way gaadhsa adigu bal dabacaadkan muraqabka waxaa la arkaa soddon kun ma gaadhsiisna laakiin de waa axaadiis badan macalmukararka ma gaadhsiisne taasi way jirtay laakiin maanta dabacaad kala duwan ayaa kitaabkii la madbaceeyey waxaa jirta dabco shay maanta baryahan dambe adigoo muasasatu rasaala ay madbacaysay fariiq dhamina ka shaqaynayay oo dee uu markaa isharaafinayay ama gacanta uu ku hayay shucayb alarna-uud kolley sacuudiga xaggiisana laga tamwiilinayo ishraafka guud cabdalla turki uu lahaa waana soo baxdo kolley dee mooyo imika tijaara ahaan inay ku soo baxde wixii hore waayo waa kitaab weyn oo xaj wimaawen buu noqday malaa qaybin bay ahayd oo boqorkii hore sacuudiga fahdi ayaana nafaqadiisa lagu madbaceeyey waxay ku madbacaysantahay maanta konton mujallad shan iyo afartan waa kitaabka shanna waa faharis oo shaanna waa faharis laakiin si fiican bay uga shaqeeyeen fariiq dhammina waa ka shaqaynayay oo xadiiskun maahay axaadiista takhriijsan bal masalan sana xukumkiisa waa ku sugan yahay maxaa darajadiisu ay tahay waxaa ku sugan kutubtii kale laba wadaagsatay taasoo kale adugu waa kitaab laga shaqeeyo la taxqiijiyo la takhriijiyo walow dee xajmigiisu xajmiga buuran yahaye laakiin xataa maanta macaa dee shabakadan waa ku jiraan baan filayaa dabcada nafteedu way ku jiraanoo ruuxii wax ka daalacan kara ama kala waa sida loogala soo baxa adag laakiin waa konta mujallada adugu kollay si fiican taa markaad eegto axkaamtooda aada waddana hood eegtana waxaa la arkaa mujallad kastaba inta saxiixee ku sugan ama xasanka inay kaba badan tahay inta daciifkao xadiis badan oo saxiix iyo xasan bal iyaga naqdigooda marka la eego iyosay yihiin taas ayaaba dee laga yaaba inuu soo baxo waxaa kaloo jirta maanta matbuuca kitaab xafid ibnu xajar leeyo atraaftiis waa asaaniidda oo xadiiskii inta daraf laga soo qaato asaaniiddii kitaabka waxa weeyaan la sheego waana kitaab dee mashaayikhdiisii oo joogta uu dejiyey laakiin imanka markii la taxqiijiyo toban mujallad idraaf musnad marka waxa weeyaan idraaf oo adraafta musnadka ah taasna waa jiraayo dee kolley bal haddii inqidaac jira ama waxyaale jiraan kolley axkaamta waxyaalo badan lagaba qaadan karo ama nisqooyinkan matbuuca waxyaalaha kaba dhacay ama dee waxyaalaha dhacay iyada laguma sixi karo horta bal waa kitaabka marka wuxuu leeyahay haddaba waa israaciye musnadka imaam axmed abi daawuud adayaalisi sulaymaan ibnu daauud musnad buu leeyahay laakiin ficlan musnadka isagu muu ahayn ninkii alifay muu ahayn nin yuunus ibnu xabiib la yidhaaho oo isaga wax ka warinayay riwaayadiisii gaaraan marka axaadiistii abu daawuud in badan baa kaba maqan wixii uu isagu kaba wariyey khaasahaan baa culimadii ama xufaadii reer naysaabuur barhkood ay ururiyeen dee kitaabkana way ku magacaabeen sida dee musnadkan imaam shaaficiye maanta matbuuc oo kale heede matbuuc eelad ama dee isaga iyo sharaxyadiisii sida sharax ibnualasiiriya ay madbacaysan yihiin oo kale imaam shaafici kitaab muu ahayne laakiin asal ninkaa la odhanayo muddo dheer oo toddobaatan dee sanado badan oo casharaad gaadhaya in looga qasi jiray rabiicna kitaabka kaba maqlay masmuuciisii umya kheyr ayaa ragga xufaad ay sugayeenoo dee taa la ururi adigu markaa lagu magacay waa axaadiistii shaafici lahaa laakiin maaha waa axaadiistii kutubtiisa laga soo saaray sa umyata musnad imaam shaafici baa lagu magacaaba waa taasoo kaleo ka musnadkan abu daawuud waa noocaasee maaha wax taaliiftiisii isaga maaha haddaba noocaa masaanidaas buu leeyahay falaa tastaxiqu bilusuuli usuushii alkhamsati shantahayd ma haleelisi oo ma ashbaha oo waxaani way ka martabo hoosaysaa buu leeyahay sababtaani u haleelaynaa ninkan kitaabkan baabaysan warinaya sida abi daa-uud iyo dee amsaashii markay baabka dhigtaan dee baabkiina wuxuu ka dhigan yahay xukum ama wixii xadiiskan lagaba faa'iidaysa adigu ama masalo ayay u soo dhiganayaanay cunwaan kaba dhigteen xadiiskan uu soo warinayaa waxay ka dhigantahay waa wixii inuu soo dhiganayaa wixii masalada ama cunwaankaa daliilka u ahaa ee loo xujaysan lahaa marka arrintu waxay tahay xataa barhkood yani dee waxa ka duwanitaha kaba dhaceena wuxuu isagu warinayaa wixii balbaabka ugu mudnaa ama xujo u suubanaye dee waxan uu soo dhigtay cunwaankan uu soo dhigtay daliil iyo xujo la xujaysta u noqonaya taas bay iyaga arrintoodu tahay amaa kutubtan masaaniidda dee iyagu jaanibkaa may eegin saxaabigani wixii uu warinayay unbay ururinayaan marka maxay noqonaysaa dee midkaa xujo u suubaniyo ku aan xujo u suubanba kol hadduu saxaabigan musnadkiisiiyo inay meesha ku sheegaan walow dee ay kala cinaayeen banihiin sida imaam axmed oo kale oo intiqaab ku samayn jiro axaadiis badan kitaabkiisa ka saaray welibana kitaabkiisa waxa la madbacaysan dee wujaadaad inankiisu leeyo kolley aan la arko meelo qaarkood aanay la tayo ahayn qadiici isaguna waxaweyaan ziyaadaadkiisina walow ay koobayn laakiin dee inta badan culimmadu way kala saaraan oo way kala caddeeyaan walow ay la socdaan oo iyadna aan raacsanayn kitaabkiisiiya laakiin dee ziyaadaad qadiiciba ah bal umuurahaasna way jiraan haddaba wuxuu leeyahy taasay ku kala duwayn oo kanna waa kitaab loogu talagalay wixii xujo u suubanayo calaqal ama aslaxa maa yajid inuu meeshii ku sheego ee waxaa saa-inay masaladan u daliila ayuu leeyahay midna jaanibkaasi may jirin ee wixii saxaabigan laga warinayo ururinayaa markaa sidaasaanay tani uga martabo hoosaysaa xagga maxay fil ixtijaaji xagga ixtijaajka biha iyada la xujaysanayo warukuuni ilaa maa fiiha ictimaadka la ictimaadsanaya loo iilanayo waxa iyada ku sugan dee waxana waa taas walow kitaabkan imaam axmed kolley dee kitaab noocaas dee ka heer sarreeyo oo qolooyinkaa kale ka heer sarreeyo isaguba cinaayo ziyaada uu leeyahay waana kitaab kolley loo khidmeeyey in kala duwan athani bal marka waxbaan ka boodaan filaya bal musnadka imaam axmed taas weeye kitaabkayga sharxi yar kala fogfogeeya athani baa idin taalama ku xigta ya ibnu maaja sunantiisu saasoo kale weeye laa tartaxiqu bilusuuli lkhamsati ususha shanta ah ma haleelayso oo dee rag badan oo aada u daciifa ayaa kuba sugan bal axaadiisa wadci loo xukumaaba jirta wama ashbaha iyo wixii sunanta usushaa shantaa shabahayay fi lixtijaaji biha ixtijaajka la xujaysanayo wayxkuun ilaa maa fiiha iyo iilasho loo iilanayo waxa iyada kuba sugan kula mid maa adigu kolley axaadiisan uu kala gooni noqdayna walow axaadiisa saxiixa ay ku jiraan dee dacfi waa ku badan yahay xagga ruwaadana rag badan oo daciifa iyo ama badankoodu daciifay noqon waxa uu la dheeryahayo bal ibnu maajana la mid maaha bal haddii cibaaradu taa ayna way ka sugan tahay bal waan eegi doonaana hubsan doona cibaaradiis inay tan tahay athani lafdiga arrinka labaad idaa kaana raawi alxadiisi xadiiska raawigiisu hadduu yahay muta'akhiran mid ka dambeeya oo kadib dhacayo oon gaadhsiisayn can darajati alxaafidi aldaabidi xaafidkii daabidkaa darajadiisa mashhuuran kuba shuuroobay bisidqi run iyo wasatri astur oo waa xaggii cadaaladiyo run inuu sheegiyo ammaano iyo astur iyo dhowrsooni ku shuuroobay fa ruwiya la wariyo xadiisuhu xadiiskiisii min hayri wajhin wej wax ka badan oo dariiq wax ka badan baa xadiiskiisii lagu wariyey oo dariiqiisa dariiq aan ahayn oo ama dee tacadudayba hadday ka darajo hooseeyaan ama dariiq labaad oo keliya waa lagu kaaftoomi karaaye qawiya xadiisku wuu xoogaysanayaa wartafaca waa ka kor noqonayaa min alxasani xasannimadii ila asaxiixi saxiixiibuu u kor noqonayaa oo halkanna waa masaladii xadiiskii alsaxiixu ligayrihi la odhanayey xasan ligayrihina waa inoo dambeeyaa marka wuxuu yihi xadiiska dee imikaba xasankaynu soo maray raawigiisu haddii aanu dee nin xaafidoo daabida aanu ahaynba laakiin sida kale cadaala ay u sugnaato dhowrsoon ay u sugnaato dee ruuxaa dhowrsoon ee cadaalo iyo siyaano qolooyinka xufaadda ahaa ee mutqiniinta ahaa cadaaladii kula siman oo xagga dee cadaalo iyo satri iyo sidqigii looga baahnaa waa laga helaya uu ku shuuroobay laakiin xaggii xifdigiisii ayuunbaan xifdi adag ahayn oo ragga xifdigoodii gaadhsiisan haddaba ninka caynkaasa xadiiskiisu xasan buu ahaa oo xasan baa la odhanayay waana kaa aan soo marnay oo xasan lidaatii weliba weeye haddaba kaa faruwiya la wariyo xadiisu xadiiskiisii min hayri wejina ujeedadu ninkaas baynu dariiq labaad oo isaga aan kuba marinba oo sanad kale aynu xadiiskii u hernoo lagu wariyey min hayri wejina waa akara min wejin akara min dariiq laakiin haddii dariiqa labaad isagiina uu dariiq xasannimo loo sugilaa uuyo isaga la siman mid kaliyaan ku kaaftoomaynaa haddii laakiin aanu la sinaynu ka hooseeyo ee duruq tacadiday laba dariiq iyo wax ka badan baan u baahanaynaaba ee xadiidkiisii un loo helo sanad labaad oo lagu warinayo loo helo ama sanad labaad iyo saddexaad oo lagu warinayo khaasatan hadday ka martabo hooseeyaan qawiya xadiidkii waa xoogoobaya oo suuradan majmuucada isu tagoodan ayay quwa ka dhalanaysaa oo laba shay oo daciifaba laba xadhig oo jilicsanba haddii laysu geeyo way adkaadaane way isxoogeeyaane suuradan majmuucada ah ayaanay quwadu kaba timi uu xoogoobayaayo wartafaca uu ka kor noqonayaa min alxasani xasannimadii sare uga kacaya muxuu gaadhayaana ila saxiixi saxiixiibuu u kor noqonayaa misaalna xagga hoose idinkuba arkay laakiin waxa ay tahay un xadiiskii xasanka ahaa ee xasan lidaatii ah haddii dariiq labaadoo ka xoog badan aynu u helo ama la siman ama hadday dariiqdu ka yar hooseeyaan duruq yar tacaduday aan u helo way kabayaanoo dacfigii ama nuqsaantii ku sugnayd way kabmaysaa markaa way isxoogeynayaan isu tagoodan baa waxuu noqon xadiiskii ku noqonayaa isu tagoodan xaggiisa ka yimi maha lidaatii ka yimi maha waa likayrihi kayrkiibaa kane isu tagoodan ayuu xadiiskii saxiix martabadii ku gaadhay marka maxaa halkan inooga soo baxaysaa saxiixii ayoo laba nooca mid waa saxiix lidaati oo waa kii aynu soo marnay qismigii labaad baa maanta halkan inoogu yimi oo waa saxiix likayri markaa saxiixu wuxuu qaybsamaa saxiix lidaati saxiix likayri saxiixa likayriguna waa xadiid xasan oo xoogoobay oo duruq kale loo helay kabta nuqsaantii jirtay xaggaa dabdiga hooseeya uga timina buuxisa markaasuu saxiixiisu noqonaya xaggii xukumkiina ixtijaajkii horu la mide xasan likayri baa inoo dambeeya waqtiga inaga dhacay ee casharka dambe inoo noqon asalisa wallahu subxana wa tacala aclam